بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام النووي رحمه الله باب فضل الاذان wuxuu baabu yahay fadliga uu leeyahay aladaan adinka fadliga uu leeyahay aladaan waa aliclaan bidukhuuli waqti salaa waa ogeysiin dadka la ogeysiinayo waqtigii salaada inuu soo galay waa aadaanka min xayu sharci waxaa la yihahdaa aliclaan bidukhuuli waqti الsalaa wuxuuna ka mid yahay min shacaa'ir اlislaam walidaalika nebiga salى اllahu alayhi wasalam haddii uu qolo diro oo u diro inay meel ku duulaan wuxuu dhihi jira waxaad degtaan meeshaasi bannaankeeda oo waxaad dhegaysataan in laga addimayay in kale adinka in la iclaamiyo lala jahro waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu kala ogaado inuu bilaadku yahay mid islaamiya inuusan ahayn maxaa yeele adinku waa min shacaa'ir alislaam waa calaamaadka islaamkuu ka mid yahay baabkaani wuxuu ku saabsan yahay fadliga uu leeyahay adaanka alaadaan lama mado hamsada alaadaan la dhihi maayo waa laxni inaa aadaan tidhaahdo alaadaan haddaad tidhaahdo oo jamcu udun oo dhagayaalay noqonaysaa waana laxnigii khata ee waxaa la leeyahay aladaan fadliga uu leeyahay ayuu baabkan ku saabsan yahay ee axaadiida ku soo aroortay fadliga adaanka can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi low yaclamu nnaasu dadku hadday ogaan lahaayeen maa fi nidaa'i waxa adinka ku sugan wasafi lwali iyo safka hore waxa ku sugan hadday ogaan lahaayeen oo min alajriya uma lam yajiduu kadibna aysan helin ilaa an yastahimuu calayhi ilaa inay u qora tuurtaan mooyaan lastahamuu calayhi way u qora tuuro lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogyihiin maa fi tahjiiri waxa kallihidda ku sugan salaadda in loo kallaho waxa ku sugan hadday ogaan lahaayeen oo ajriya lastabaquu ilayhi way u tartami lahaayeen way u kala hormari lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi lcatamati waxa cishaha ku jira wasubxi iyo salaada subax la atowhumaa cishaha iyo salaada subax way imaan lahaayeen walow xabwan haba ku yimaadaan garguurada yacni si kale ku imaan karin hadday jiraan xataa ilaa inay usoo garguurtaan mooyaan waa usoo garguuro lahaayeen waxa ku jira ee fadliya hadday ogaan lahaayeen muttafaqun calayhi alistihaam aliqtiraac alistihaam waa aliqtiraac aliqtiraac waa qorotuurasho waa qorotuurka waxaa la yihahdaa iqtiraac wاtahjiiru altabkiiru ila asalaa altahjiir waa in salaada loo kallaho waa atabkiir ila asalaa in salaada loo kallaho waa salaada subax oo kale in waqti hore loo kallaho la aado ayuu atahjiir macnaheedu yahay hadday ogaan lahaayeen waxa kallahaadda ku sugan salaada loo kallahayo lastabaquu ilayhi waa u kala hormari lahay xadiidkan waxaa ku sugan fadiilat اladaan adinka fadliga uu leeyahay maxaa yeele nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu leeyahay hadday ogaan lahaayeen waxa adinka ku sugan oo ajara iyo safka hore kadibna ay wax kale heli waayaan ilaa inay u qoro tuurtaan mooyaan u qoro tuuro lahaayeen macnaha waa loo tartami lahaa waa wax loo tartamo loo kala hormaro oo loo degdego waxaa kaloo xadiidka lagu sheegay fadliga ay leedahay salaatu اlfajri wa salaatu اlcishaa labadaas salaadood wuxuu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam dadku hadday ogaan lahaayeen ma fi lcatama alcatama waa alcishaa waasubxi la atowhuma walow xabwan way imaa lahaayeen buu yidhahdo walow xabwan wuxuuna nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam labadan salaadood inay yihiin labada salaadood ee ugu culus cala almunaafiqiin adqalu salaati cala almunaafiqiin salaatu alfajri wa salaatu alcishaa labadaas salaadood waa labada salaadood ee ugu culus munaafiqiinta dushooda culammada qaarna waxay ku macneeyeen ama ku sababeeyeen cishaha iyo fajarka ma sahlana in la yimaado waxaa qofka soo kicinaya waa quwa iimaaniya oo qalbigiisa ku jirta iimaanaa soo toosinaya waa ilaa qofaan iimaan wadin waa ku culus tahay labadan salaadood salaatu lcishaa way culus tahay sababto a qofkii markii maalinkii o dhan uu howlo iyo dana uu qabsanayay uu mashquulsanaa fiidka hore markuu maqhribka tukado uu guriga aado inuu gurigii ka soo noqdo waa ku culus tahay waxa soo kicinaya ee ku kallifaya inuu gurigii ka yimaado ee cishaha uu yimaado waa iimaan wailaa way ku culustaho waa daallan yahay naftuna markaa waxay jeceshahay inay raaxaysato nasato wakhtigaas waa wakhtigu reerkiisa iyo carruurtiisa uu ku dhex uu ku dhex jiro la joogo waa shaaqun cala nufuus laakiin dadka mu'miniinta waxaa keenaya iimaan waxaa soo kicinaya oo ku soo riixaya inay soo baxaan waa islaamnimadii iimaanka munaafiqu marka uma sahlano wakhtigaas dhan kale munaafiqiintu waa uga sahlanayd inay cishaha kadib dhacaan sababtoo ah waa wakhti mugdiya zamannada horena ma jirin leerar iyo waxyaaba la isticmaalo ayaguna munaafiqiintu hadday tukadaan allah subxaana wa tacaala wuxuu sheegay inay u tukanayaan uun riyaayo istustus waidaa qaamuu ila asalaa qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliilan yuraa'uuna annaas cishaha marka waxay isleeyihiin laydin arki maayo waa wakhti aad maqnaan kartaan salaatulfajrina waaba ka sii culus tahay in loo soo kaco oo dad badan oo muslimiin ah in badan ka hara salaada subax munaafiq min baabin awlaa waa inay salaatulfajri ku cuslaato maxaa yeelay soo toosidda iyo soo kicidda wakhtigaasi waa wakhti ay naftu ku culus tahay inay soo toosto hurdadana uu shaydaanku u macaynayo uuna ku leeyahay calayka leylun tawiil habeen dheer ayaa dushaada aad wakhti badanaa kuu dhiman xoogaa yar sii seexo nusaaca ka dhiman labaatan daqiiqa ka dhiman si uu le wakhtiga salaadda dhaafinaya labadaas salaadood wuxuu leeyahy nebigu calayh isalaatu wasalaam hadday ogaan lahaayeen waxa ku sugan waxa ku sugan waa maxay waa ajar iyo hawaab laa atowhumaa walow xabwan iska daa ayagoo soconayee way imaan lahaayeen walow xabwan haba a noqdaan kuwa gurguuranay gurguuradba ha ku yimaadaane way soo xaadiri lahay hadday og yihiin waxa fadaa'il iyo wanaag labadaas salaadood ku sugan iyo ajar wacan mucaawiyata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquulu almu'adinuuna mu'adiniintu atwalu nnaasi waa dadka kuwa ugu dheer acnaaqan xaqa qooraha yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo ayaga ugu qoor dheer dadka waa ka dhex muuqanayaan maalinta qiyaamo rawaahu muslim imaamu muslim ayaa wariyey waa fadlu aladaan walmu'adiniin xadiidkan waxaa ku sugan adinka iyo muadiniinta fadliga ay leeyihiin wacan cabdillaahi bni cabdiraxmaan bni abi sacsaca ana abaa saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaala lahu wuxuu ku yidhi abu saciid abdiraxmaan cabdullahi bni cabdiraxmaan ba wuxuu ku yidhi innii araaka anigu waxaan ku arkaa buu yidhi tuxibu alghanama inaad jeceshahay ariga walbaadiyata iyo baadiyaha inaad ari dhaqato ood baadiya degto inaad jeceshahaan ku arkaa buu yidhi faidaa kunta fii hanamika haddaad arigaaga ku dhex sugan tahay oo baadiyatika ama baadiyahaaga faadanta lisalaati oo aad salaada u adinto farfac sawtaka codkaaga kor u qad binnidaai adinka fainahu laa yasmacu ma maqlo madaa sawti lmuadini yacni dhirirka codka muadinka yani ma maqlo jinnun jinni ma maqlo walaa insun iyo insi walaa shay-un shay ma maqlaan ilaa shahida lahu yowma alqiyaama ilaa wuxuu markhaati kacayaa maalinta qiyaama fainahu laa yasmacu madaa sawti lmuadin mu'adinka codkiisa meesha uu gaarayo iyo heerkuu gaarayo ma maqlo jinnun jinni adinkaa ma gaaro walaa insun iyo insi walaa shay-un iyo shay oo aan labadaa ahayn ilaa haddii uu maqlo shahida lahu yowma alqiyaama maalinta qiyaama u markhaati kacaya qaala abu saciidin abu saciid wuxuu yidhi samictuhu hadalkan waxaan ka maqlay min rasuulillaah sala allahu calay wasalam waa rafcay nabigu u tiiriyay calayhi salaatu wasalaam rasuulkaan ka maqlay buu yidhi asoo sidaa dhahaya calayhi salaatu wasalaam xadiidkaanna waxaa ku sugan inay mustaxab tahay in adinka kor loo qaado oo mu'adinka uu codkiisa kor ugu qaado biladaan farfac sawtaka binnidaa codkaaga kor u qaadbu codkaaga waxaad kor ugu qaadaa adinka maxaa yeelay jinni iyo insi iyo kayrkood kuma maqlaan ilaa maalinta qiyaama ay kuu markhaati kacayaan waxaa yeele waxay maqlayaan waa towxiidka aadaanka waxaa ku sugan alcaqaa'id waltawxiid adinka dhan wuxuu ka kooban yahay towxiid iyo caqiidau ka kooban yahay dhammaantiis sidaa darteed qofka mu'adinka ah waa qof caqiidadii saxiixa la jahraya towxiidkii la jahraaya maalinta qiyaamo shay walba oo maqla waa uga marqaati kacaya inuu sidaa la jahrayo towxiidka la jahraya kullamaa marka codkiisa uu sii dheeraado waxaa badanaya waxa u marqaati kacaya maalinta qiyaamo walidaalika markii adinka la sharciyeynayay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam loo sheegay cabdullaahi ibni zayd ibni cabdirabbi oo u sheegay inuu adinka ku riyooday nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi cabdullaahi ibni zayd u tag buu yidhahda bilaal oo bilaal bar adinka fa innahu andaa minka sawtan maxaa yeelay bilaal asaa kaa cod dheer buy bilaal waa kaa cod dheer yahay bilaal bar asiga ha adimo muxuu ku doortay nabiga calayhi salaatu wasalaam in bilaal la baro wuxuu ku cileeyey fa innahu andaa minka sawtan waa kaa cod dheer yaha buy coddheeridu marka waa muhiim in muadinka uu ku sifaysan yahay oo adinka kor loo qaado lala jahro وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة هذه صلاة لا أدمه أدبر الشيطان شيطان ودبر جيدنا وعرريا وله ضراد والحال له أسوء إليه ضراد أصو آريا سيدينا يدوسا يعرريا واجبي مركو أدن مغلا واجبي شيطان وفلي حتى لا يسمع التأذين إلى أوصن مغل أدنك adinkaa wuxuu ku yahay saaciqo iyo musiibo mar hadduu adin maqlo cagahu wax ka daya waa baxsanaya fa idaa qudiya nidaa'u haddii adinka la dhammeeyo aqbala waa soo qaabilaya inla waxba sahaadiyuu rabaa adinka markuu dhammaado waa soo noqonaya xataa idaa uwiba lisalaa ilaa salaada loo aqimo adbara waa dubur jeedinaya haddana waa cararaya markii salaada la aqimo waa baxsanaya xataa idaa qudiya tawiibu ilaa la dhammeeyo aqinka aqbala waa soo qaabilaya xataa yakhtira ilaa uu kala dhex galo bayna almar'i wa nafsihi qofkiiiyo naftiisa yaquulu wuxuu leeyahay udkur kadaa waxaas xasuuso wadkur kadaa waxaa xasuuso limaa lam yadkur wuxuusan xasuusan min qablu horay wuxuu qofka aan hore ugu soo dhacsanayn ayuu ku soo ridaya markuu salaada galo xataa yadalla rajulu ilaa ninka uu noqdo maa yadri ma garanayo kam sallaa intuu tukaday arrintan in badanay dhacdaa sooma in badanay dhacdaa dadka musalliinta ah ay ku dhacdaa markuu aqinka dhammaado shaydaan waa soo qaabilaya asagoo markaa ujeeddadiisu ay tahay inuu salaada kaa waswaasiyo kaa mashquuliyo waxyaabaan kugu soo dhacsanayn ayuu kugu soo ridaya shay laga yaaba saakadii hore inaa hilmaamtay wakhtiga salaaduu kugu soo beegaya markaasuu leeyahay ma og tahay in waxaas waxaas maanta kaa lumeen shaygan waxaa laga yaabaa qofku wax agtiisa muhiimad u lahaa inuu yahay ama qaali ka ah markiiba wuxuu ku fakirayaa shaygii meeluu aaday xagguu uga soo tegay ma gurigou dhigay ma qofuu u dhiibay salaada dhan qalqaluu ka gelinayaa mararka qaar markuu qofka masjidka soo galo uu salaada xirto ayuu leeyahay ma ogtaha kabahaaga meeshaa dhigtay tuugaa laga yaaba inuu qaatay oo kabahaagu ay maqan yihiin markaasuu salaadda wuxuu tukanayaa asoo niyeysan in kabihii laga qaatay deg degaa ku jira niyaddiisu kabahay ku maqan yihiin ama asigoo moobeelku ka soo dhacay meeshii weysadaad uga soo tagtou ku leeyahay moobeelkaaga waa kaa maqan yahay laakiin wakhtiga salaada uu kugu soo ridaya calaa kulli xaal wuxuu kugu soo beegayaa salaada inuu waxyaaba badan ku xasuusiyo uu ku yidhaha waxaasi waxaas xasuuso maxay gaadhsiinaysaa marka qofka tukanaya nabigu wuxuu yidhi xataa yadalla arajul maa yadri kam salla subxaana allah in badanay dhacda arrintan ma garanaayo meequu tukaday ma saddexuu tukaday ma labuu tukaday waswaasuu ku furaaya shaydaankaas markuu soo noqdo waxyaabuu nabiga ka digay waxaa ka mid a calayhi salaatu wasalaam inaanan majaal iyo duleel loo furin markii salaada la tukanaayo markuu leeyahay dulduleelada ha la xiro fi sufuuf yaa laga xiranayaa shaydaana laga xiranayaa waa khinzab ayaa la yidhaahdaahu meelahaas ciirigahu inta soo galo ayuu qofka salaada ka waswaasinayaa wuxuu isku soo riixayaa labada qof inta udhexaysa haddii marka majaal iyo dariiq aad u bannayso adaa shaydaan soo dhoweeyey ismana ogid salaadaadina waa kaa waswaasinaya waxaana mashruuca qofka haddii uu ku waswaaso fi salaa ama shaydaanku uu ka tegi waayo inuu ilaahay shaydaan ka magan galo saddex jeerna uu dhinaciisa bidix u afuufo ma ahan candhuufu tufayaa ma ah dadka qaar si qaldanay u fahmeen markaasuu markii uu waswaas ku dhaco oo wuxuu candhuufka tufayaa qofka bidixiisa ku tukanayo uu fanfaniinka candhuufta gaarsiinaya waa faham xumo waa afuufid waaye ee candhuuf tufid ma saxmaa inaa qof candhuuf ku tufto ama masaajid lix candhuuf aa ku tufto laakiin waa afuufaysaa afuuf iyo candhuuf waa kala laba soo ma dhinaca bidixaad waa afuufaysaa saddex jeer ilaa had ka magangelaysaa shaydaanka salaadana waa muhiim in lagu khushuuco qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun mu'miniinta liibaanay oo allah subxaana wa tacaala uu yidhi waa liibaaneen sifaadkooda waxaa ka mida inay salaada ku khushuucaan aladiina hum fii salaatihim khaashicuun atatwiibu aliqaama tatwiibku waxaa waaye buu yidhi aqinka وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن هداد مؤذن كما قشان فقولوا وحاتر هذا مثل ما يقول وح مؤذن كأوليه وكلا دهر ثم صلوا علي كدمنا إيو صليا فإنه من صلى علي صلاة قفك أنيق إيو صلي هل صلاة صلى الله عليه بها إلهي سبحانه وتعالى وحكو صلينا بها أي ببدلها salaadaas bedelkeeda iyo booskeeda qofkaasi alla wuxuu ku salinayaa casharan toban yacni ilaaha ammaanaya uma salu llaha lii kadibna alla waxaad ii weydiisaan alwasiila wasiilo ilaahay ii weydiiya fainahaa wasiilada nebigaa fasiray wasiilada wuxuu yidhi fainahaa wasiiladu mansilatun fi ljanna waa mansilo jannada ku dhex taalla laa tanbagii mansiladaasi uma suubana ilaa licabdin min cibaadi illaah ilaa addoon addoommada ilaahay ka mida mooyaan wa arjuu waxaan rajaynayaa an akuuna ana huwa aniga inaan noqdo addoonkaas rajada nebiga calayhi salaatu wasalaamna waa mid muxaqaqa ah addoonkaasi waa nebiga calayhi salaatu wasalaam darajadaasna hal addoon unbaa gaaraya waana rasuulka calayhi salaatu wasalaam faman sa'ala liya alwasiila qofkii aniga ilaahay wasiilo ii weydiiya xallat lahu shafaaca shafaacada waa u xalaal noqota shafaacadeeda u xalaal noqonaysa yowma alqiyaama rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاة والسلام وحير إذا سمعتم النداء هدد أدن كما غشان فقولوا وحاتر هذا كما يقول المؤذن سيد مؤذن كل يهيدها متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير من قال قفك إلى حين يسمع النداء مركو أدن كما غلو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة dacwadan dhammaystatiran rabbigeediyo wasalaati alqaa'ima salaada taagan rabbigeediyo aati muxamadan ilaahu muxamed waxaa siisaa alwasiilata wasiilo ilaahu sii waa miduu nebigu lahaa faman sa'ala liya alwasiila xallat lahu shafaaca ilaahu muxamed wasiilo sii waalfadiila iyo fadiilaya dheeraad wabcaثhu ilaahu muxamed ka soo saar maqaaman maqaam maxmuudan la mahdiyo aladii maqaamkaasoo wacadtahu aad u ballan qaadde casaa an yabcaaka rabuka maqaaman maxmuuda waa ballanqaadka ilahay u ballan qaaday subxaana wa tacaala wa casaa min allaahi muujiba casaa hadday min allaahi ka timaaddo waa muujiba ma ahan rajo ma ah waa mid xaqiiqa waa mid dhaba xallat lahu shafaacatii qofkii sidaas yidhaahda xallat lahu shafaacatii shafaacadeeda ayaa u xalaal noqonaysa yowma alqiyaama man qaala manta shardiyadeeda jawaabteeda awey manta shardiyada xallat lahu shafaacatii shafaacadeeda u xalaal noqonaysa yowma alqiyaama rawaahu lbukhaariy وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام وحيد من قال حين يسمع المؤذن قفك إلى هذا مركب مؤذن كما قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا radiitu billaah allah ayaan ka raali noqday rabban rabbi ahaan ilaahay baan raalli u ah wa bimuxamadin muxamedna waxaan uga raali noqday rasuulan wa bilislaami islaamnimadana waxaan uga raali noqday diinan diin ahaan diinteedu waa diin lislaam qofkii sidaa yidhaahda ufira lahu waxaa loo dhaafayaa dembuhu dembigiisa rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey waa markuu adinka dhammaado kadib markii ducadan lala imaanayo وعن أنس رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء دعاء لا يرد لما سوعليو بين الأذان والإقامة أدنك يا أقنك أنت أدحيس الدعاء لما سوعليو رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة معناه ذو حوى الدعاء ولا أجيبا وقت قاس من أوقات إجابة الدعاء وحاكم الأذان بين الأذان والإقامة إن إلهي إلا بريو سبحانه وتعالى أو لا دعيسته xadiidkii aan soo marnay ee cabdillaahi bni camr uu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam idaa samictum lmuadina faquluu mila maa yaquul uma salluu calaya macnihiisu ma ahan markuu adinka dhammaado in muadinku la jahrayo salligii nebiga calayhi salaatu wasalaam sida muadiniinta qaar ay sameeyaan taasi waa bidca qof walba waxaa la rabaa inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam si gaara uu ugu salliyo laakiin salli lala jahraayo oo la qaadayo muadinku mukabiru sada uu ku qaadayo saxaabaduna ma samayn muadiniinta nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin qof walba waxaa laga rabaa markuu muadinka adinka dhammeeyo inuu nebiga ku salliyo kadibna uu la yimaado ducadii aan soo marnay allaahumma رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حديث جابر إنك لا تغلف الميعاد مياه كجرتا الزيادة سوى زيادة ضعيفة وزيادة كسغنا النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تغلف الميعاد كدريميس وعاد كوي كان أنت كجرت حديث جابر حديث جابر روح كجرا في صحيح البخاري ziyaadadaasna waa fii khaariji saxiixayn oo bukhaariya muslim labada midkood ziyaadadaasi ma warin fi sunanay ku jirtaa ziyaadada inaka laa tukhlifu lmiicaad waana ziyaado daciifo ah wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin